Beerista Solar-ka ayaa fursado shaqo u abuurtay dhalinyarada ku nool degmada Doobley taasi oo gacan ka geysaneysa horumarinta dhaqaalaha deegaanka. Kororka isticmaalka tamarta cadceedda ee Doobley ayaa abuuray baahi loo qabay xirfadlayaal ku takhasusay rakibaadda iyo dayactirka qalabka solar-ka. Dhalinyarada deegaanka ayaa ka faa'iideystay fursadahani iyagoo tababaro ku saabsan farsamada solar-ka ka helay hay'ado iyo ururo maxalli ah. Haddaba, qaar ka mid ah dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay isticmaalka solar-ka ayaa ka warbixiyay fursadahan shaqo ay heleen.
Qolkan waxaan ku shaqaystaa qeybta xidhidda solar-ka oo noloshada ama nolol maalmeedka waxa la yiraahdo aan ku dabarno. Wallaahi walaalow in badan bay igu qaadatay. Waxaan la shaqayn jiray nin macallin ah oo aad iyo aad u yaqaana baashan. Kolka in badan baan caawin jiray, oon daba socon jiray, oon la shaqayn jiray. Hadda laakiin anigii waxaan noqday shaqsi professional ah oo xirfadii bartay oo kuna shaqaysan kara wax soo saarkiisana ka soo saari kara ayaan noqday. Bismillaah waqtiyadii hore dadku ma inay fahansanin kulley solarka in qaabkiisa ma inay fahansanin dadku muna fahansanin. Hadda laakiin bulshaweynta Doobley way fahmeen qaabkiya nidaamku way fahmeen solarka. Kolka waqtigii hore lagama faa'iideysan jirin. Xataa dadka aan u xidhanno caqabado fara badan ayaa nagala soo kulmi jiray iyo dhibab fara badan. Iminka dadkii oo gatay dadkii oo yacnihii wixii ciladiisii fahmay iyo nidaamkiisii fahmay ayaa meeshii timi kolka iminka hadda aad iyo aad ayaa loo isticmaalaa boqolkiiba boqol ayaa la isticmaalaa aad iyo aad ayaa iminka hadda loo isticmaalaa ayaan dhihi karnaa magacayga waa xuseen axmed mahdi waxaan joogaa magaalada doobley waxaan ka shaqeeyaa electronics khaasatan solar panel maxaa la dhihi jiray muddo laba sana ayaan ka shaqeeyaa aniga waxba aqoonin ayaan galay haddana aad iyo aad ayaan u aqoonaa xirfado badan baa iga saa'iday qaabka loogu shaqeysta iga saa'iday nin dhalinyaraan ahay waan fahmay qaabka loogu shaqeysto sidii maxaa la dhihi jiray loola macaamilo kastamarka iyo wax walbaba solarka maxaa la dhihi jiray magaalada magaalo aad u kulul oo cimilada aad u kulushahay aad aad ayaa loo isticmaalaa khaasatan shicibka ku nool magaalada mar dhow ayaa la qabsadeenba sida u badan boqolkiiba sagaashan xagga hadda korontadii
si kastaba ahaatee waxaa weli jira caqabado ay ka mid yihiin helitaanka qalabka tayada leh iyo tababaro dheeraad ah oo kor loogu qaadayo xirfadaha dhalinyarada hay-adaha horumarinta iyo dowladaha hoose ayaa la filayaa inay sii xoojiyaan dadaalada lagu taageerayo horumarinta tamarta nadiifka ah iyo shaqo abuurka dhalinyarada ee degmada Doobley.